alxamdu lilah wsala allahuma calaa nabiyina muxamedi waalihi wasaxbihi wasalam wa bacd waa aayadda koob iyo soddon ee ka mida suurat alacraaf waa yeedhmooyinkii ilaahay u yeedhayay bani aadamka tii saddexaad qaala allahu tacaala yaa bani aadama baa ilaahay wu ilmo bani aadama khuduu qaata ziinatakum quruxdiina cinda kulli masjidin mar kastoo tukanaysaan cinda kulli salaati mar kastoo masjid galaysaan taa macnaheeduna waxa weeye aayaddu muujisay asturnaanta cawrada asturidda cawrada la asturaa inay ka mid tahay shuruudda salaada shuruudda salaada furaha u ah ee shanta ah waktigoo gala iyadoo qiblada loo jeedsado iyadoo qofku nijaasta uu ka nadiifiyo jidhkiisi iyo maradiisi iyo meeshu ku tukanayo inaanu xadad lahayn jinaabo iyo waysalaan macnaha iyo inuu cawrada asturo shantaas shardiyo mid waliba daliilkiisa leeyahay mid ka mida inay tahay cawrada la asturaadee aayaddu bayaamisa masjid waxaa loo tagaana waa salaad cinda kulli salaatin wey mar kasta oo salaad tukanaysaan sidaasaa rabbi uu tilmaamay marka qisayna horeba usoo xusnay qaawanaantuna waa foolxumo dharkoo la xidhaano waa qurux insaanku waxa uu ku qurux roon yahay dharkiisa in uu xidhan yahay mid walbana sharcigu dee xad buu u yeelay ilaahay aroo asturaya ragga iyo dumarka ragguna qadar bay leeyihiin dumarkuna qadar waa macruuf shareecadda dhexdeeda wixii loo banneeyaana waa edab darre iyo iblis la aqbalay wa kuluu baa ilaahay uli cuno oo washrabuu cabo walaa tusrifuuha xadgudbina innahu ilaahay laa yuxibu ma jecla almusrifiina kuwa xadgudbaya dharkana qaata cunana cabana waxaad aragtaa halkaa nicmo isku qoofalan baa ilaahay u diyaariyey dadkana u fasaxay kaadhkii ay ku isticmaali lahaayeen buu siiyey ifkan inta la joogaana inta la ordayaaba waa intaa kii dagaalamaya iyo kii dad wax ka qaadaya intoo dhamiba intana la uu qorunbaabay u ordayaanba nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayay intan inay hagaagsanaato xoolahana qofku intanunbu ku leeyay iyo wixii uu sadaqaysto hal laka min maalika ilaa maa akalta fa afnayta aw aw ilbasta aw labista fa ablayta ama intood dhar ka dhigta adbaali ka dhigto aw tasadaqta fa amdayt ama wixii aada markaa dee sadaqa u bixisay kaasii horeeya cuniddii iyo cabiddii israaf inaanu la socon baa ilaahay u raaciyey marka israafku wuxuu noqonayaa iyadoo xaraan la xidho xaraan la cuno xaraan la cabo waa israaf iyo xadgudub waxa uu noqonayaa iyada oo qofkii qadarkii ku hagaagsanaa uu dhaafiyo oo sidii nebiguba calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamaya ummaddan maa mala'a bnu aadama wicaaan sharan min batni ina bani aadam ma buuxinin wax ka dhib badan calooshiisa qofku hadduu caloosha buuxiyo cunidii cabid mid kasta ha ahaatee dhanunbuu u ciiraya shaqayna kari maayo cibaadaysanna kari maayo laakiin wuxuu u baahnaya inuu seexdo waa wax jira taas bixasbi bni aadam luqaymaatin yuqimna sulba qofkii waxaa ku filan cantuugooyin adhaxda uu ku toosiyey ila gaajadu adhaxday qalloocisaay sidaa darteed buu lahaa xadiidkii saxiixa nebigu ku yidhi gaalkuna toddoba mindhicir buu ku cunaa qofka muuminkaayna mid keliya de sida la ogaaday gaal iyo islaam waa ilmo bani aadama waa isku mindhiciro laakiin kanna habku wax u cunayaabaa ah mid toddoba mindhicir loo kale kanna sidii mid keliya qof le buu u cunaya oo kani mar qura afka qaadi maayo sida xoolaha tigaada daaqaya kanina wixiisi way nidaamsan yihin innahu laa yuxibu lmusrifiin intaba saasaa markaa ay wada socdaan oo lafdiguu u wada noqonaya dharkaad xidhanaysa waa inaanad ku israafin cunidiiyo cabidda waa inaanad ku israafin sidaasaa caafimaadkuna ku jira akhiiran sida la ogaaday qofku markuu gaajoodana inuu wax cuno markuu wax cunana inaanu isdeberinin qul waxaa tidhaahdaa man xaramaya mamnuucay ziinat allah ilaahay quruxda uu siiyey addoommaha allatii akhraja licibaadi taasoo dadka uu u soo saaray ifka uu ugu soo saaray oo uu u hibeeyey waayibaati iyo waxyaabaha macaanoo min arisqi arsaaqadda arsaaqad macaanoo wanaagsan oo nafta wax u taraysa iyo jidhkoo noloshii qofka ka qayba iyo dharuu isku asturo bilic iyo quruxo ah intaba alla ku galladay addoommaha oo siiyey yaa xaaraantinimeeyey aayaddu waxay jawaab u tahay kuwa had iyo jeer suufiyadii nasaarada ayaa wax badan iska xaaraantinimeyn jiray oo xalaasha ilaahay uu siiye iyagoo leh waanu saahidnay waanu saahidnaydoodaasi waxay keentay inay ka dheeraadaan guryaha la galo oo qarfooyinka ay galaan iyo meel qalwad iyo sawmacad la yidhaahdo cidlo ah in dharka ay iska dhigaan oo aanay xiiranin oonay isnadiifinin ay raamaystaan inay dad iyo dunyaba ka tagaan oy bahalka u egaadaan taasay u arkeen inay diinta warahbaaniyatan ibtadacuuha maa katabnaha calayhim ila btigaa ridwaan illaah famaa racawha xaqa ricaayatiha marka qofku xalaasha wuu cunayaa waa isku qurxinayaa waanuse ku xadgudbaynin kamana tegayo ma mamnuucayo qul waxaad tidhaahdaa hiya nicmadaa ilaahay uu soo sheegay dhar iyo dhowniba leh ee ilaahay addoomaha u diyaariyey liladiina aamanuu dadka muuminiintaa bay u sugnaatay fi lxayaati dunya ifka adduunyada kuwaasaa leh khaalisatan yowma alqiyaama ama khaalisatun khaalisatan laba qero labaduba maalinka qiyaamahana mu'miniinta ee u gaarta wa kaana bilmu'miniina raxiima naxariistiisa wuxuu ku gooni yeelayaa mu'miniinta ifkana wuxuu ugu talagalay dadka mu'miniintaabuu ugu talagalay waxay hayaanba kuwani dhacbay ku hayaan dadkii ehel u ahaa maaha oo ilaahay waxa istaahilo nicmadiisan dee kuwa ka amar qaadanaya sida caqliga iyo mantiquba ay keenayaan ciddii wax adeecduunbaa ku habboon in wax la siiyo sidaa daraaddeed baa ilaahay markuu la hadlayay nebiga calayhi salaatu wasalaam ama wixii uu gaalada ka helay uu ka warramayay wamaa afaaa allaahu calaa rasuulihi minhum aayadda hore aayadda dambena maa afaaa allaahu calaa rasuulihi min ahli lqura wuxuu ilaahay ka soo celiyey gaalada macnaheedu wuu ku maqnaa wey sidaa daraaddeed maamulka iyo tasarufka innagaa xaqu leh ilaahayna ummaddan ugu talagalay inay dadka u qaybiyaan sidii ugu fiicnayd uguna tasarufaan ay u maamulaan wax la leeya iyagaa iska leh innaguna jannada aakhiruun baynu leenahayna ma aha ee waxa weeye dadka mu'miniinta iyaga hormuud ku ah wixii wanaag iyo khayraad ee caalamkan yaalla ilaahayna tamkiin uu siiyey inay qaybiyaan ay ku tasarufaan ay kadalika sidaasaanu nufasilu laayaati liqowmin yaclamuun aayadaha u cadcadaynayna oonu ugu ififtiiminayna dad garanaya qul waxaad tidhaahdaa kuwa u xaaraantinimeeya adigoo u jawaabaya innamaa xarama rabbii ilaahaygu waxa uu xaaraantinimeeyey alfawaaxisha foolxumooyinka ceebta foolxumada dhegxumada keenta iyo dhaawaca sharafta maa dahara minha wamaa batan waxa muuqdiya waxa qarsoone faaxisho iyo foolxumo ah ilaahay wuu mamnuucay intaba dee ceebihii la sameynayay gafafkii midina wuu muuqdaa midina wuu qarsoon yahay ka muuqda ummaddaa kula arkaysa ama kugu arkaysa ka qarsoonna ilaahay baa kugu arkaya tabaaraka wa tacaala isha dabena bay yidhaahdaan soomaalidu uunkaa arkaya uurka dabena ilaahay mar hadduu uurka dabayo waxa weeye wuxuu la yimi maa batana min alfawaaxish yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukfi suduur maxaa wax laabaha ku jira dadkuna haddii ay heli lahaayeen waxa laabta ku jira wax istaraatiijiyahoo la kala iibsaday noqon lahayd oon cidiba gaadhinba haddaad sidana yidhaahdaan hebel calooshiisaan ka kalluumaysanayaabay ku odhanaya xagguu ku arag macnaa qalbigiisaan daalacanayaabay odhanaya annaguna calooshaadaanu ka kalluumaysanaynaabay kuleeyihin isagoo kii kale isu xariifinaya aduguna markaasad annaga wax noo sheegaysa wax alla wuxuu ka kallumaysanaya wuxuu ka arkayaa toona ma jiro sidaa darteed dadku hadday helayaan hebellada kale ay iska hor jeedaan wuxuu ka maagan yahay iyo wuxuu u arkayo aad bay u jeclaan lahayn laakiin waana helaya kiisa wanaagsan malag ma ogaan karo si uu u qoro shaydaanna ma ogaan karo si uu fasaadiyo cid kalena da walitma dembigana ilaahay waa xaaraantinimeeye iyo walbaqya gardarada bikayri alxaqi ku imanaysa xadgudubka iyo xaq la-aanta way sii kala caamsayin oo gardarrada waa qayb dembiga ka mid a wa an tushrikuu billaah ilaahay inaad la caabudaan maa lam yunazil bihi sulطaanan waxaanu daliil idinku soo dejinin oo aanu fasixin in la caabudo isagaa wax fasaxa isagaa wax amra isagaa wax sharciyeeya marka in la caabudo oo cibaadiyi xaq la siiyo waxaanu ilaahay ogolayn oonu diinta ku sheegin maya kaana ilaahay u xaaraantinimeeyey wa an taquuluu baa ilaahay u xaaraantinimeeyey inaad iska tidhaahdaan cala allaahi rabbi dushiisa maa laa taclamuun waxaydaan garanayn oo sideedaba qofka muuminka ahi waa qof anshaxle edab lana waa qof ilaahiisa ka xishoonaya ummadaba waa qof laqwiga iyo lahwiga iyo wixii bilaa macno ah aan wakti iyo jaanis doona u haynin ee wixiisuu barnaamijiysayo waktigiisuu buuxo kolka inuu wax aan diin ahayn dadka uga dhigo diin ayay noqon isagoo ilaahay wax ka sheega walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun ina asamca waalbasara waalfu'aad kulu ulaaika kaana canhu mas-uula shay waloo ajhisada iyo agabka ilaahay uu ku diyaariyaad isticmaalaysa jidhkaaga ku jira layaabka badan mid walba sidiisaa waraysi gaara loola yeelanaya hebel muxuu kugu qabtay muxuu kugu qabtay mid walba u jawaabaya ummaddan ilaahay saasuu u dardaaray waxaana uu tilmaamay ifkan inta ay joogaan in ay fursadda un haystaan inay camal fali karaan walikulli ummatin ajal ummad waliba wakti bay leedahay baa ilahay ui ummad waliba wakti bay leedahay waa run wey dadkuna ummad bay ka kooban yihin macnaha ummadduna dad bay ka koobantahay baan leeyahay markaa qof walibana wakti buu leeya wey kolka taariikhda ummaddaa ka qormaysaa maxay noqon ma mid xun mise mid san ta muhiimkaa in loo fiirsadaa waa taa gaaladu say u arkayaan waxa weeye inay idhaahdaan aniga hadaluun ha iga hadho aniga waxuun ha layga sheego aniga waxuun ha layga qoro qaarkood baa sida ay idaacaduhun u sheegaan ama waxuun looga qoro qofkan wax la yaabla la yimaada ama wax foolxun ka taga waa takaliftay qof mas-uuloo magaciisa ucaanya inay dilaan si loo sheeg sheega isaga oo loo yidhaahdo hebel baa taariikhda lahaa laakiin qofka muminkaa taariikhdiisu waa inay wanaagsantah wanaagtubu maa qadamuu waaaaara faidaa jaaa ajaluhum waktigoodu markuu yimaado laa yastaakhiruuna saacatan wakti yar ma dib marayaan walaa yastaqdimuun mana horu marayaan saacaddu taa badane lixdanka mirna ma ah way ka yarta qadar ilaahay ogi oo aada iyo aada usii yar ajashu mana horu marta mana dib marto baasha naf ee dad uu ku bakhaylayo huluulahana uu la galay wakti bay leedahay yeedhmadii afraadna waata yaa bani aadama baa ilaha wi aadamkaa la soo sheegay ubadkiisiiyow imaa yaatiyannakum hadduu idin yimaado rusulun minkum rusul idinka mid a aan malaa'ig ahayn oon jin ahayna idinka idinla midaba idinka aa wax ka faa'iidaysan kartaan yaqusuuna calaykum aayaatii aayadahayga idiin warramaya oo idiin cadcadaynaya oo idiin fasiraya oo idin gaadhsiinaya rusul shaqadoodu caynkaa tay markaa idiin yimaadaan dad kala baxya ogaada faman faman ittaqaa wa aslax qofka alla ka cabsada waxna wanaajiya falaa khawfun calayhim cabsii dushooda may ahaanin dadka ah walaa hum yaxzanuun mana murugoonayaan waaladiina kadabuu biaayaatinaa kuwa aayadaha yagaa rusushu ay la timi beeniya wastakbaruu canhaa ka santaaga ee iska weyneeya ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaar naarta ayay la saaxiib yihiin hum fiihaa khaaliduun waanay ku waaraya yeedmada u dambaysa waxa weye ballantaasaa ilaahay iyo dadka u dhaxaysa ilaahay xadhig buu soo laalaadiyey si loo cuskadoo dabeetana looga badbaado balaayada adduunyada xadhiggiisaasina waa waxyiga xablullaahi almatiin asiraat almustaqiim xadhiggaa isaga ah dadku wuu ku kala baxayaa qolana way iska weydaartaan qolana way qabsanayaan qolana way qabsanayaan marka intaynu ifkan joogno nafteennana waynu wanaajinaynaa bulshadana waynu wanaajinaynaa ittaqaa waxay ka dhigan tahay aslaxa nafsa naftiisiibuu wanaajiyey wa aslaxana ilaa waa ficil mucadaah oo mafcuul qaadanaye waxa ay ka dhigan tahay aslaxa kayra dadka kalena wuu wanaajiyey markaa doorka aada isu dhigaysaa ma aha oo keliya inaad taada uun ku egaato ama waxaagu soo urursanaadaane waa in aad kolba xasba alistiaaca inta awooddaadu ay tahay aad dadka khayrka gaadhsiinayso ood fidinayso oo ifsaadka aada la dagaalamayso kuwii gaaloobayna ilahay abaalkoodii saasuu ka dhigay falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuuna waxay tilmaamaysaa qofka maalmaha koobane halkan uu joogo ama madax ha ahaado ama minjo ama maalqabeen ha ahaado ama faqiir ama culimo ha ahaado ama caamo qofka maalmaha uu halkan joogo waktigiisa ku qaata ittaqaa wa aslax inuu awliyada ilaahay ka mid yahay ila awliyada ilaahay baa rabbi uhi falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun kan kalena waxa uu ka mid yahay atfaacda ibliis mar hadduu aayaadkii indhaha ka qarsaday faman adlamu yaa ka gardarro badan buu laha yidhi miman iftaraa cala allahi kadiban cidda ilaahay been ku abuuratay oo sideedaba qofku hadduu dadka u keeno wax u gala diintii ilaahay halkay ugu jirtay oo kale halkay ugu jirtay ayuu shay kale ugu bedelay dadka noocuu doonayaba haado qof buu ku baceeyo uu ku abaabulay la adeeco halkii ilaahay laga adeeci lahaa sharci iyo nidaam lagu bedelanayo kan xaqiiqatan kolka lasii eego dulmigaana wuu samaynayaa iftiraagaana waa ku jiraa aw kadaba biaayaatihi saa darteed baa loogu cadfay oo waxa wada socda iftaraa cala allahi kadiban aw kadaba biaayaati wax kalau doortay macnaheedu waa inuu waxyigii beeniyey ulaa'ika kuwa noocaasa sayanaanuhum waxa gaadhi doona nasiibuhum min alkitaab lawx maxfuudka dheeftay ku lahaayeen dheeftay ay ku lahaayeen lawxul maxfuudka weligoodba daalimiin ha noqdeena waxaan ilaahay u qorin heli maayaan waxa gaadhi doona dheeftii ay ku lahaayeen kitaabka oo dee wuxuu ilaahay u qoray balaayo ah way heli mar hadday wixii lagu mutaysanayo la yimaadeen xumaan iyo kufri ah xataa idaa jaa'atum rusulunaa markii ay u yimaadeen malaa'igtayadii loo soo diray yatawafawnahum kuwa noocana iyagoo digta ka jaraya oo nafta ka qaadaya qaaluu malaa'igtii waxay yidhaahdeen iyagoo ummadda noocana canaananaya aynamaa kuntum xaggeebuu ka dhacay ayna xagguu ahaaday maa kuntum tadcuuna waxaa caabudayseen min duuni illaah inta alla ka sokaysa wixii ilaah lagu sheegay mee ilalahaa waxbuu taraa yanfacu wayaduru wayashfac mee qaaluu waxay yidhaahdeen ummadaha noocani dalluu canna wayna weydaarteen way naga lumeen washahiduu ummaddaasi waxay ku markhaati kaceen calaa anfusihim nafahoodii annahum iyagu kaanuu kaafiriin inay gaalo ahaayeen wixii la dafiraye la isla soo dhaafiye marxaladdaasay gaadheen dabeetana aayaadkan soo socdaa waxa ay ka warramayaanuun waa qaybahan soo horreeye waxay ka warramayaan ahlujannaha iyo ahlunaarka iyo arrinka bal ummadahan ka horeeya iyo cajaa'ibta uu leeyahy qolaba sida ilaahay uu abaal mariyey layskuma jiraan waa la kala baxay dadna abaalkoodu kanuu noqday wixii abaalkaa lagu mutaystayna in badan ba ilaahay uu soo xusay qaala ilaahay baa yidhi udkhuluu fii umamin udkhuluu gala naarta fii umamin maca umam ummado kale oo badan ayaa idin weheliye eg naarta gala qolo walba saasuu ilaahay leeyay ummadahaasoo qad khalat min qablikum hortiin tegey oo idinka horreeyay xagga waktiga ummadahaasoo min aljinni waalins jin iyo insiba leh halkee la gelinayaa laleeyahy gala fi nnaar udkhuluu fi nnaari fii umamin naarta isku shuba baa la yidhi halkaa ku urura ummado badan oo idinka horreeyey ayaa halkan isugu tegaysa maxaa mid la isugu geyn doonaa dhaalimiin iyo mujrimiin iyo mufsidiin kala duduwan waa tii aynu soo tilmaamaynay xalayta xadiidkii saxiixa ahaa ee tilmaamaya kunkiiba inuu miduun jannada usoo hadhay asxaabtu madaxay luleen madaxay qabsadeen way ooyeenoo waxa ay leeyihiin wa ayunaa daalika alwaaxidu yaa rasuula allah oo kaayageebuu noqon doonaa meeshii lagu hoobay kol haddii janno ka gelayaa uu kunkii mid yahay dee xaguu noqon macnaha bannigu waxa weeye dee in badan baa nagaga darmishow intaa sagaal sagaalkaa isdaba socda kolkaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dejin buu ku sameeyey oo waxau lahaa bal bushaaraysta bushaaraysta camal wanaagsanna sameeye oo waxaa ogaataan adigu jara wuxuu usoo wadaba rubuucu ahlujanna thuluthu ahlujanna nisfu ahlujanna ahlujannaha kala barhkii inuu ummadda noqdo ayaan rajayn doonaa allah wuxuu tilmaamay aafaadka iyo astaanta ay leeyihiin ahlunaarku iyo wuxuu ihi kullamaa dakhalat ummatun mar kasta oo qaybi ay naarta gasho lacanat ukhtahaa tii kale ee ka horreysay ama ka dambaysay ama u sabab noqotay inay naartan gasho ayay nacdal dusha uga tuuraysa oo ay nacdalayaan cadho ilaahay dushiina ha ahaata bay leeyihin waxaa idinkaa noo horseeday waa la qolada markaa ukhtaha la yidhi waa taabiciintii iyo matbuuciintii mustadcafiintii iyo mustakbiriintii erey bixinta qur'aanku kuwaa kuwaasuu ka dhigay mid nacamlo ah iyo midkii mufsidka ahaa ee isaguna ku hor socday mid iskibriyo koor weyn qaatay iyo kii isaguna madaxa hoos dhigtay kuwaasaa isu walaala noqday halkan halka ahluljannaha ilaahay uu tilmaamay in iyaguna intay isku soo qaabilaan ay ishambalyaynayaan waa fii suurati tuur waaqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun qaaluu inaa kunnaa qablu fii ahlina mushfiqiin famana allahu calayna wawaqaanaa cadaaba asamuum waxay isku hambalyaynayaan camalka iyo cibaadada wanaagsan innaa kunnaa min qablu nadcuuhu innahu huwa albaru raxiim nadcuuh halkaynu ku liibaanay waa cibaadadaynu ilaahay caabudaynaynu baryayno halka ilaahay uu tilmaamay ifka marka ay joogaanna ahluljannuhu kuwoodii horay kuwooda dambe u duceeyaan rabbana kfir lanaa waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan selafkoodii horay u ducaynaya xataa ida daarakuu fiiha markii ay halkaa isugu urureen jamiican iyagoo dhan qaalat ukhraahum liuulaahum kuwoodii dambe ayaa kuwoodii hore ku yidhi oo u yidhi rabbanaa bay yidhaahdeen hadalka waxay u jeeynayaan ilaahay laakiin kuway habaarayaan ay ashkateynayaan waa kuwa hore rabbanaa haaulaa'i bay yidhahdeen ilaahuw tilmaanee kuwaa iswaaweyneeyey adaluuna wayna ambiyeen xaq wuu muuqday waanu siraaday laakiin waynaga indhasaabeen wax badan bay nagu akriyeen intee maanta dad la luminaya kuwii gaalada ahaa iska daaya oo islaamkiibaa sida iclaam iyo warbaahin iyo dicaayad iyo qoraal iyo hanjabaad sidii loogu waday ayay dad badan kala wareegeen iminka waxaa caalamku la yaabsan yahay america oo qaar ka dhinteen qaarna maxaabiis ka yihiin maxaa markaa taa keenay dadkiibaa sidii loo buuxinayay buuxinayabaa waxay u qaateen inaanay basharba ahayn kuwani heerka ay gaadheen iyo waxaa dagaalka xidigaha lagu faanaya iyo farsamooyinkooda iyo markaasaa dabee dad badan oon hore u dhiiraninba akhiiran soo dhiirado ha hadlay taa waxaa keenaya waa ambintan dadka la ambiyey iclaamka lagu ambiyey iyo beenta iyo kalaamka musakhrafka ah waxay yidhaahdeen wayna ambiyeene faaatihim cadaaban dicfan min annaar ilaahay ow cadaaba laban laaban oo naarta ay lahay siibayda ashkateeya bay is yidhaahdeen oo waxba hawla hadhin qaala ilaahay baa yidhi likullin labadiinna qolo likullin minkumaa bay ka dhigantay dicfun laban laabunbuu mid waliba leeyay walaakin laa taclamuun waydaan se garanay maydaan ashkatayseen halka naxariisi ma taalo tanaasulna ma jiro meel laysu cawdana ma aha mid walba camalkiisu muxuu gooya wey cadaabka dicfigee la sheegayna mid waliba waxa weeye xumaantii isdul baxday ee rasaysnayd waa cadaab u dhalay wa qaalat uulaahum liukhraahum kuwii horaa soo jeesto kuwii dambe ee u jiibin jiray ifkii markay joogeen ayay ku yidhaahdeen famaa kaana lakum calaynaa min fadlin dee annaga dheeraad idinkamaanaan lahayn famaa kaana lakum annaga no famaa kaana lakum idinka idinma ahaanin calaynaa dushayada min fadlin wax dheeraada wabi anaga wanaagsanaydeen nagamaydaan roonayn faduuqu lcadaaba dee cadaabka dhadhamiya bimaa kuntum taksibuuna wixii aa shaqaynayseen un baanu nana shaqaynee wey wixii aa shaqaynayseen ku naar musays ama markii ay sidaa u deedifeeyeen ayaa ilaahay u jawaabo wuxuu yihi labada qoloba faduuqu lcadaaba bimaa kuntum taksibuun waxaasaa ka dhacay meesha lidaalika baa islaamku aada iyo aada ugu dardaarmaya insaanku haddii uu cid wax ka aqbalayo ama cid uu wax ku raacayo inuu miisaamo intaanu raacin ka hor hal haadaa xaq aw baatil waxaas ma wax lagu halaagsamayaa mise wax lagu nabadgelaya markaasaa dabeedna nebigu waxa uu bixiyey qofka aan waxba miisaamin ee cid uun iska cid uun ka dhex hadasho ama cid uun iska soo xambaarta wuxuu ku magacaabay immaca laa takuunu immaca waa daba socod ina aladiina kadabuu biaayaatina buu ilaha yidhi kuwa aayadaha iyaga beeniye wastakbaruu canhaa ka kibray laa tufattaxu ama laa tuftaxu ama laa yuftaxu quraadu intaba way akrinayaan looma furayo lahum iyaga abwaabu samaa samada albaabadeeda looma furayo ruuxdooda markay dhintaan walaa yadkhuluuna aljanna jannadana kuma salaaxayaan oo ma gelayaan xataa yalija aljamalu jeeroo awrku uu daf yidhaahdo fii sami alkhiyaad irbadda daloolkeeda taasina waa shay adag wakadaalika sidaasaanu najzi lmujrimiin dembiilayaasha dee saasunba abaalkoodu iyo naxariisi ma jirte ogaada marka halkaa waxaad ka fahamtay kuwan haddii layidhi samada looma furo albaabada albaabada samada looma furo iyaga mu'miniinta waa loo furaa wey oo camalkeennaa loo furaa ilayhi yascadu lkalimu ayibu walcamalu asaalixu yarfacu ilahay baa camalka wanaagsan rafcinaya waa ka xadiidka saxiixina tilmaamayo tilmaamaya la yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatu bileyli wa malaa'ikatu binnahaar ribood iyo warbixin baa jiro laynaga qoraya waa layna weheliyaa ruuxdeennuna sidaasoo kale weeye oo iyadana siduu xadiidka nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam tilmaamayo ruux wanaagsan kolka ifkan laga qaado malaa'igta caalamka kula joogta ayaa udgoonkeedu uu gaadhaya dabeedna waxay leeyiin qof wanaagsan ayaa soo anbabaxay waa loo furaya albaabada astaantuna waa taa iyo afgarashada kolka qof xumi dhintana qarmuunka iyo balaayada ayaa malaa'igtu ay dareemayaanoo waa laga xidhanaya albaabada oo qof xunbaa soo anbabaxay baa laleeyahy dabeetna waa lasoo tuuraya xataa yalija aljamalu fii sami alkhiyaad irbadda daloolkeeda marka carabtu dee had iyo jeer waxyaabaha ay odhan jireen bay ka mid ahay shay mustaxiila kolkay ka warramayaan xataa yalija aljamalu fii sami alkhiyaad aw xata byada alguraab ayay odhan jireen wallahi inaan waxaasi dhacayn ilaa tukuhu cadaado tuga goormu caddaa wax walba isagaa u madoobaay marka sidaasaa ay nasku tilmaamaya waxaan inuu mustaxiil lahum buu ilahay yidhi waxay leeyihiin min jahanamo naarta laydhaa xaggeeda mihaadun gogol naara wa min fawqihim xaggooda korena khawaash dabool iyo naxaas ku soo daadanaysa shay daboolaya macnaheedu waxa weeye dhan loo nuux geed la qabsadaana ma jiro wey dhan loo nuuxsadaana ma jiro xaggii korena way holcaysaa oo waxbaa ka soo daadanaya xaggii hoosena way holcaysaa markaa dhan walba wuu ka bislaaday wakadaalika sidaasaanu naji daalimiina waa baalinaa dulmifalayaasha bal kuwa haddii aad aragtay kuwa kalena eeg awliyada ilaahay waaladiina aamanuu wacamiluu saalixaat dadka alla rumeeye camalka fiicanna sameeyey waa halkii hore weeyaan aayadda horeynu soo marayna ittaqaa waaslax kuwaasi laa nukallifu nafsan nafna mashaqayn mayno saari mayno ilaa wuscaha awoodeyda mooyaane markooda horeba ummaddan waxa la saaray camalka saalixay samaynayaan wax istidaacadoodii awoodooda ah unbuu ahaaba ulaa'ika asxaabu ljannati jannaday la saaxiib yihiin hum fiiha khaaliduuna iyaguna way ku waarayaan wanaagoodii lagaaga sii warranyo si aada u cishqido ood u hanqal taagto sidii uu ka warramayeyba suhayb waxau ihi wanasacnaa baa ilahaw waanu siibnay oonu salabaynay maa fii suduurihim laabahooda wixii ku jiray oo min khilli naxli ah naxligii laabta kaga jira waa laga salabeeyey oo waa laga safeeyey oo sideedaba dadku haddii wax kastaaba ha haysteen maal iyo madaxnimo iyo awood iyo barwaaqo in kastaba aada haysatido haddii waxun aada ciishoon tahay oo aada ciilan tahay naftaadu way dhibantahy iminka gaaladaa waxa badan ridaya dadka dhibaya ee iyagay culayska ku ah haddana habeen walba marka ayse soo taagaan iyagoo ka soo baxaya qalabka warbaahinta mid walba nafta haysa mid walba maxaa laguu hor joogsaday maxaa wixii aada doonaysay uu u fuli waayey laabtaa gubanayso way holcaysaa wuu dhiban yahay leanna wuxuu halkan ka doonaya kama heli karo shaqo aanu lahaynna wuu iska dhex galay sidoo kale dadka mu'miniinta ahi marka ay ifkan joogaan haddii dareen dhexdooda galo ama qof isu cadhootaan gurigaaga adigoo jooga ayaad iska dhibanta ilaa qofkaa isa saamaxdaan leanna nooc godaba baad dareemaysa marka tiibaa laga salabeeyey iyo wixii iskusinbanaanaan bay yeesheen way isu laab furan yihin tajri min taxtihim ulanhaaru webiyaashii qaaliga ahna hoostooday qulqulayaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen alxamdu lilaah ilaahay baa mahadle aladii ilaahay baa mahadle hadaanaa lihaada ka nagu hagay nicmadan ilaahayna soo waafajiyey wamaa kunnaa linahtadiya kumaanaan hanuuneen lowlaa an hadaana allah haddii aan ilaahay nagu hagin camalkan haddaanu ilaahay noo sakhirin miyaanu la iman lahayn lamaanaan iman karneen bay leeyihin